shirkeenan jaraayid ee maanta wuxuu ku saabsan yahay in aan shacabka soomaaliyeed ee gaar ahaan shacabka ku dhaqan gobolkan banaadir aan faahfaahin aynu ka siino dhacdooyin u dambeeyey oo habeenkii xalay ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho iyo weliba howlgallo kale oo amni ah oo ay iska kaashadeen laamaha ammaankii maamulka gobolka banaadir oo muddooyinkii ugu dambeeyey ee laga fuliyey ee degmooyinka tirsan ee gobolkan banaadir haddii aan ku hormaro xalay laba dhacdo oo magaalada muqdisho ka dhacday oo howlgal ciidamada amniga ay ku guulaysteen oo ahaa ayaa dhacdadii ugu horeysay waxaa habeenkii xalay ahaa saddexda iyo barka saqda dhexe ee xilliga salaada subax ay kusoo dhowdahay ee ciidamada ammaanka ay ka fuliyeen howlgal ee degmada yaakshiid ee waaxda horseed ee agagaarka ee suuqa loo yaqaana suuq bacaad ee waddo jidcadda ahaa oo ay isticmaalaan ee gawaarida shacabka iyo dadka kaleba waddadaasi oo saddex dhagarqabay damacsanaayeen inay halkaasi ku aasaan miino si ay subaxdii markii la gaaro ee dadka shacabka ay ugu dhibaateeyaan laakiin ciidamada ammaanka oo howlgalkaasi fulinayay horena u hayay xogta ku saabsan in kooxaha argagixisada ay damacsan yihiin inay halkaasi waxyeele ay ka geystaan ayaa ku baxay waxayna ku guulaysteen inay halkaasi ay ku dilaan mid ka mid a dhagarqabayaashii halkaasi ku aasayay miinada waxaana halkaasi ku baxsaday laba oo asaga la socotay oo laakiin xogtooda lahaayo laamaha ammaanka ay ku raag joogaan sidii loo soo qaban lahaa waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen miinadii halkaasi lagu aasi lahaa iyo laba rimuud ah oo kooxahaasi ay wateen ay ku fulin lahaayeen qorshahooda sidoo kale habeenkii xalay ahaa ee xilliga salaada cisho markii laga soo baxayay agagaarka isgooska sayidka ah waxaa laga war helay in halkaasi miino la dhigay oo la damacsanaa in lagu dhibaateeyo shacabka ciidamada ammaanka oo halkaasi ku baxay ayaa markaasi xiray goobtii miinada taalay iyagoo dadka shacabka ah halkaasi ee ka fogeeyey balse waxaa isku soo beegmay xilligii salaada laga soo baxayay iyo xilligii ay qaraxa uu dhacayay waxaana halkaasi nasiib darro ee ku dhaawacmay saddex qofood oo shacab ah laakiin shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa in ay u dhega nuglaadaan awaamiirta ay jeedinayaan ee laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan marka ay xiraan sidaas oo kale goob oo laga shakiya ama waxyaabo oo miine ee yaallo si dhibaato aysan u soo gaarin ee shacabka waxaana taa kaga mahad celinaynaa shacabka oo la wadaaga xogtaas laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan tan iyo siddeedii tobankii agoosto shirkii ugu dambeeyey ee amni loogu hadlayay oo maamulka gobolka banaadir xaruntiisa lagu qabto oo ay isugu yimaadeen maamulka sare ee gobolka banaadir iyo laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan waxaa lagu guulaystay in la fuliyo ilaa iyo afar ee howlgal oo ka baxsan labadii howlgal ee ugu dambeysay oo xalay ee magaalada muqdisho laga fuliyey afartaasi howlgalna waxaa laga fuliyey xoosh oo degmada wadajir ah ciise cabdi xaafadda loo yaqaano degmada dayniila ah ceelasha biyaha oo duleedka magaalada muqdisho ah suuqa xoolaha oo degmada hiliwaa ah afartaasi howlgalna waxaa suurtagal noqotay oo ay laamaha ammaanka ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan saddex iyo labaatan dhagarqabayaal ka tirsan kooxaha argagixisada ee al-shabaab kuwaasi oo watay agabyo ay damacsanaayeen in ay dhibaato ugu geystaan shacabka soomaaliyeed kuwaasoo isugu jira waxyaabo qarxa iyo gawaari mootooyin iyo gawaari kale isugu jira intaba kuwaasoo guud ahaan hadda ay gacanta ku hayaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan iyadoona aanu ognahay in kooxaha argagixisada ay haddii jeerba la damacsan yihiin dhagar inay u geystaan shacabka soomaaliyeed balse laamaheenna ammaanka aan kaga mahad celinayno sida hufan oo ay had iyo jeerba u badbaadiyeen nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed islamarkaana xogta ay u helaan waxaana sidoo kale mahad gaar u celinaynaa shacabka soomaaliyeed oo iyagu si dhow ula shaqeeya laamaha ammaanka islamarkaana guulaha aan hadda soo tilmaamay aan la gaari lahayn haddii aysan ahaan lahayn xogta ay la wadaageen laamaha ammaanka qaybahooda kala gedisan waxaanu leenahay sii wada wada shaqaynta dhowaa la leedihiin laamaha ammaanka si loogu guulaysto kooxaha